dhismaha guddiga qaran ee gurmadka gargaarka abaaraha madasha qaranku iyada oo xaqiiqsatay xaaladda dhibaatooyinka abaaraha ee dalka ka jira hadda iyo khatarta ballaaran ee qaranka kusoo wajahan oo dhalin karta dhimasho iyo macaluul baahsan waxa ay ku dhawaaqaysaa dhismaha guddiga qaran ee gurmadka abaaraha oo isku duwaya howlaha gurmadka gargaarka abaaraha guddiga oo isugu jira xubno ka socda dowladda dhexe ee federaalka ah iyo dowlad goboleedyada waxay horseed u noqonayaan sii xoojinta dadaalada ay dadweynaha soomaaliyeed iyo beesha caalamku u wadaan si loo fuliyo mas-uuliyadda hoggaanka siyaasadeed loogana turjumo baahida dhabtaa ee ummadda soomaaliyeed ay abaaruhu halakeeyeen oo ah oo u baahan badbaado dad iyo duunyada guddiga la magacaabay wuxuu ka kooban yahay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka ee dowladda federaalka wasiirka maaliyadda ee dowladda federaalka wasiirka warfaafinta ee dowladda federaalka wasiirka qorshaynta iyo xiriirka caalamiga ah ee puntland wasiirka qorshaynta iyo xiriirka caalamiga ah ee jubbaland wasiirka arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose ee koonfur galbeed wasiirka beeraha iyo xanaanada xoolaha ee galmudug guddoomiyaha gobolka hiiraan iyo shabeellada dhexe ee hirshabeelle iyo guddoomiyaha gobolka banaadir guddiga qaran ee gurmadka gargaarka abaaraha waxaa kaloo xubno ka noqonaya farsamo yaqaaniin ka kala imaanaya xafiiska madaxweynaha xafiiska ra-iisul wasaaraha wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka hay-adda maaraynta masiibooyinka iyo hal xubin oo dowlad goboleedka iyo gobolka banaadir dowlad goboleed kasta iyo gobolka banaadir ay keenayaan